halkanku waa hubantiidintiye adiguna hablaa maanta waad ugu horaysaaye halbowlaha wadnaha iyo bogaaee qawrubaaye obay hidriya dhaqanku waa hubantiidintiye adiguna hablaa maanta waad ugu horaysaaye halbowlaha wadnaha iyo bogaad ee qawrudaay harkayga dardaarana ayaan ku hollinayaaye ogow kaamaanitaysan ogow isku iimi waayey ogow guul mahaysadaay wacana wanaagsan dhegaystayaal mar kale qodobadaan idinku haya barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaa ka mid ah sheekooyin kala duwan waxaanan idiin hayaa dalka shiinaha oo soo saaray robot qayb ka noqonaya ciidamada booliska ee dalka oo weliba qabanaya howlo aanay boolisku kari karin sida in uu akhriyo waxa qofka maskaxdiisa ku jira amaba uu ku fakarayo waxaan kaloo idiin hayaa dhibaatooyinka ay dadka ku nool magaalooyinka waaweyn ee waddamada horay u maray ay ku qabaan gaadiidka gaar ahaan goobaha la dhigo iyo waddooyinka ay maraan waxaan kaloo idiin hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysigii aan toddobaadkii hore idinku maqashiyey barnaamijkan caweyska washington ee aan la yeeshay abwaan maxamed axmed goox oo loo yaqaano cali goox markaan dhaabadaadiyo aan dhuxay hadafkii soonigii ku dheehdo dhaqsa kaa calowgay haddaad aragtay dhoohani aan garan wixii dhacay haddaad aragtay dhabataayaan u dhulkaa goyn dhabdarrada u qaayiba haddaad aragtay dhaandhaan ay dumarku dhaamaan dhankii a u jeedshaan dhaabadiisu ay tahay dhoyda anigu maanihi
aan ku horumaray magaalooyinka waaweyn gaar ahaan kuwa ku yaalla waddamada horay u maray ee uu maraykanku kow ka yahay ayaa dadka waxa ay dhibaato ka haysataa goobaha la dhigo gaadiidka taasoo marar badan ku kalifta in ay bixiyaan ganaax ah in ay meelo khaldan uga tagaan gaadiidka wakhtiga la ogol yahay inuu hal goob yaallo oo dhaafta iyo wixii la mid a arrimahan iyo kuwo kale oo badan ayaa waxa ay keentay in dadku iyagana ay fakeraan oo la yimaadaan qaab ay mararka qaar uga baxsan karaan kharashka badan ee la socdaa in gaadiid aad leedahay sheeko xiise badan oo ka dhacday magaalada new york ee dalkan maraykanka oo arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa indhaha la raacay ismaaciil xuseen farjar oo stuudiya la fadhiya ismaaciil soo dhowow waddankan wax badanna waad fiirfiirisay gaadiidna waad ku dhex wadaa marka howlaha ugu badan ama sha'niga ugu badan ee dadka haysta waa dhinaca gaadiidka oo marka soomaaliya la joogo waxa la yidhahdaa qof gaari qaba ma fiyooba oo loola jeedo maanta bir baad jabtaa laleeyahay birri waxa le oolidii buu daadanaya maalinta dambe taayirkii wadduu la fadhiyaa halkan laakiin markaad timaado waddamada reer galbeedka waaba kasii daran yahay aad iyo aad cashay dee anigu inkastaanan ahayn dee bahdaa waktiga badan joogtay ee waayo aragga ku ah dhinaca gaadiidka iyo wadooyinka iyo meelaha iyo waxyaaba kale halkan waxyaaba badan baa laga fikraa laakiin in dhinac baara waad waad wada gaari soo maha intaas wax badan baa aad ka aada baranaysaa haye waxaa ka mid a markaad aroortii soo kacdid cashay waxaad ka fikiraysaa gaadhiga halkaad marin lahayd haye waxaad ka fikiraysaa halkaad dhigi lahayd waxaad ka fik hadda laga yaabo halkaad maraysaa waa lacag oo waddo lacagaad maray waxaa laga yaabaa inaad meeshaad dhigaysaana waa lacag haye waxaa laga yaabaa askari lacag isna doonaya iyo inuu gaarigaaga qaato oo wakti kuu eegaya oo meelaha ma garanaysaa isna ugu dhuumanaya ayaa jooga oo weliba dhuumalaysigaa badan ismaaciil waxaad kuti kusii dartaa inta waddada aad maraysa haddii xawaaraha loogu talagala ad ka badisana inta lagu qabto dhinac mid kalaa ku daba socda kaana aa ku ilaalinaya waddadiina mid kale kugu sugaya haye
saacadun baad eegaysaa soosaa gaadhigi markaad waddo dhigatid alla dhaaf alla dhaaf alla dhaaf waktigii gaadhiga ii yaalay hal daqiiq u dhaafaya waxaad ugu tegaysaa tigid dul yaalla dham oo ganaaxa oo ganaaxa Waa gan- waxaasoo dhan markaa waxay keentay qofkii in maskaxdiisii hadduu gaadhi wato fikrad badan uu gaadhi ku abuuro inuu aad uga shaqaysiiyo Aad uga uu shaqaysiiyo.
halabuur la yimaado aada hal abuur la yimaado waa gartay marka tusaale ahaan sheekooyinka aadka loo dadka usoo jiita waxaa ka mid a een, magaalada new york oo kale waa magaalo aad u saxmad badan aada weyn een, magaaladaa waxaa ka dhacday nin ayaa wuxuu tegey bangi bangigii wuxuu ku yidhi ni waxaan doonayaa laba toddobaad inaan maqnaado haye labadaa toddobaad een, deedna labadii toddobaad oo lala eegay lacag baan u baahanay shan kun oo dollar ah haye shantii kun oo dollar adigu shuruudii oo dhan markii la eegay markaa isagu xisaab hore ugamu lahayn macnaha een, deedna markaas kasaa la yidhi waxa lagaa doonayaa dee wixii lagu aamini lahaa wax lagaas wax lagaa sii dhigo ama lagaa hayo wax lagu aamino waa gartay wixii lagu aamino waxay noqon kartaa qofka waxyaaba badan ba wuxuu yidhi gaadhaan wataa eh, shan iyo todobaatan kun oo dadka dollar.
qaar dahab bay dhigaan adigu waxyaabo asad ah oo hanti ah inkastoo dee magacaaga laftigiisu iyo haddii aad leedahay een, taariikhdaada ammaanadoo dhisan waxaan credit cardka la yidhaahdo oo sumcad kale iyo fiican sumcad wanaagsan daad leedahay waxyaaba badan baa la eega haye aduu wuxuu yidhi anigu waxaan doonayaa inaan gaarigayga dhigto damaanada waa la fiirfiiriyo waxaa la yidhi gaarigiisa haa okay furihiisa lagala wareegay managerka loo tegay furihi baa lagala wareegay marka gaariga ma ma ma u qalmay eh, shan kun oo dollar gaarigu shan iyo toddobaatan kun oo dollar buu ahaa toddobaatan kun buuba dheer yahay inta uu qaatay toddobaatan kun buu dheeri waa gartay nimankii way yaabeen gaariga keen bay yidhaahdeen way istaadheen xagga hoose geliyeen waraaqihiisa bay eegeen gaariga isagaa leh ila waana gaari la yaqaano waa gaari la noociisa gudahi bay geliyeen haye waa loo xareeyey waa loo xereeyey waa gartay Een, markii gaarashkii gidee ilin wuxuu leeyahay bangigu meel la dhigo gawaarida ninkii uu iska tegey shantas kun buu qaatay een, dulsaar baa la saaray lacagtiisii laba toddobaad buu maqnaa uu soo laabtay dulsaarkii waxa ku korray shan iyo toban dollar marka waa inuu bixiyaa shantii kun oo ay la socoto shan iyo toban shan iyo dollar toban dollar oo macaasha dulsaar haye macaasha shantii kunna wuu dhiibay shan iyo tobankii dollar wuu dhiibay furii baa loo dhiibay haye markii furaa loo dhiibay weydiiyey waxay dhahdeen inta aad maqnayd ha arrintaada waa la isweydiiyey haye arrin hore arrin hore noo soo martay ma ahayn mhm een, inaad nin hanti haysta aad tahay oo aan shan kun u baahnayn inaad tahay ayaan ogaanay haye maxaa khaldan haye ninkii wuxuu si yaroo fudud ugu jawaabay bal waxaad ii sheegtaan meesha aan ka ahayn bangigan ee new york ku taalla ee shan iyo toban dollar oo keliya laba wiy gaadhiga lagu sii baarkin garaysan karo ama lasii dhigan karo haye wuxuu yidhi meesha ammaana laba wiigaan dhigtay shan iyo toban dollar ku dhigtay baarkinkiinii ama meeshan dee gawaadhida aad dhigtaan shan iyo toban dollar keliya iga qaadee buu yidhi marka waa calaa maalin hal dollar baad iga qaadayseen haddaan magaalada kala geysto meel halkan la mida afartan dollar baa maalintii laiga qaadi lahaa buu yidhi.
marka waxaa lagu dhufan lahaa laba toddobaad oo intaa lagu dhuftay lacag badan laba bay noqon lahayd todde- haa hal maalin in hadduu ka bixiyo suuqa ayaa waxay ka badan tahay labada wiigba waa gartay marka waa nin aad u soo fekeray oo jilibka soo laabay aad shilibku soo laabay dee halkiibaa meeshii waxay noqotay marka meesha saasaa looga fekeraa gaadhi dhigashada ismaaciilow sheekaba sheekay dhashaa baan maqlay haye Een, sheekadaasay igula soo dhacday iyo baabuurta dalkan la wato iyo shaanigooda haye waddooyinka aad bay u waaweyn waad aragtay halistoodana way badan tahay marka mararka qaar uma bareeraysid waddo aanad aqoonin inaad gasho haye marka haddaad waddada ka lunto oo kale waxaad qaadanaysaa tii kuu fudud aad is leedahay tan waan hubtaa bardhowda waxaan ku dhacay isbaaro haye is- isbaaro ah isbaaro waxaan ku dhaqiinay magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya aan ku dhaqiinay laakiin isbaaraan ku dhacay isbaarad miyaan ahayn tii waddada wax la dhigan tii waddada wax la dhigan jiray tii oo casriyaysan baa meeshan taalla haye wadan ka sheekiyey waxaas waddadaan talooma tiiba may may tan iska galtanaad hubtaa markaan galay ila waddada waa waddo isbaaro ay taallo si kale isbaaro ma taale waa waddo lacag oon la gelin haye oo ay geli karaan dadka lacagta la sii baxay oo la sii siiyey stiikar yaro gaari Ogolaansho.
ogolaanshiyo waddadaas uu ku maro haye waan iska maray markaan socdo socdo socdo socdo waddadii waaba waddo fog markaan hadhowdii ka soo laabtay oo laba toddobaad jooga waxaa la ii soo diray lacag garaaxa sidee baa gabadhad lagaga dhex kartay waddadoo dhan waxaa taxan kaamira ku taxan haye labaatameeye kaamira saas u fiirinaysa haye marka kaamerooyinkaasaa ku qabanaya waxaa la ii soo diray warqad een, lacag ganaaxa oo ay la socoto gaarigii taargadiisii nambarkiisii iyo siduu u ekaa oo dhan oo oo sawiran markaasina waddadaasaad martay intaasna waa intii waddada lagu maraayey oo maad haysanin ogolaanshaad ku marto intaasna waa ganaaxii waddo aadanad sharci u haysan aad martay marka markaas waxay ku soo dhacday isbaarooyinkii lagu dhici jireen leejada la iska qaadi jiray marka meesha waxa weye waddada iska ilaaliya inaad maraysa inay tahay mid lacaga inay tahay mid dad badan loo ogol yahay inaad tahay mid lagu ogol yahay marka wax badan xataa waddadood aad u fekeraysa aada weyn marka ilaah kuu fududeeyo sancada iyo hal abuurka waxaad xitaa ku fekertaa in aad ka maaranto howlihii uu aadanahu qabanayay dalka shiinaha ayaa waxa uu soo saaray robot qabanaya howlo ka baaxad badan tan ay dadku qabtaan oo ay u dheer tahay in heerka sirdoonkiisa uu gaarsiisan yahay in uu akhriyo weliba waxa ku jira maskaxdaada waa la yaab quluubta aadanaha ilaah unbaa daalacan kara hase ahaatee robotkan shiinuhu soo saaray maaha mid sahlan cumar xasan ayaa sheekadaasi inoo kala dhigdhigaya cumarow adigu hore waxaad u maqashay baan u malaynayaa ama aan ka maqlay idaacadaha qaar ma garatay rooboodyo ka shaqeeya hodheelada ama dadka u adeega iyo qaar u ruwaayadaya oo waxoogaa ka qosliya aad iyo aad hase ahaatee waxaan ka yaaba kan waxaa loogu talagalay waxa uu ka shaqaynayaa howlaha ammaanka waaw waa nabad sugid wuu ku samata bixinayaa wuu kula dadaalayaa cadowga ayuu kaa dhicinayaa wuu kula talinayaa waxuu ku leeyahay sidaas yeel marka waa boolis meesha jooga amba waa sarkaal ammaanka ka tirsan oo markaa amnigaaga ilaalinaya hadday halisi kaa soo socotana wuu ku ogaanayaa dhinac kale waxa uu akhriyaa maskaxdaada indhahaaga dhaqdhaqaaqooga saasaa la iyo yaab leh.
dhegahaaga iyo habka aad markaa adigu maad aragtay aad u dhaqdhaqaaqaysid isagoo akhrinaya ama dareemaya oo garanaya ayuu markaa isagu falkii looga baahnaa inuu ku dhaqaaqo ayuu samaynaya De wixii maskaxdeeda ku jira haddii la akrinayo waa halise waa arrin aada la yaab ula leh sababtoo ah qofka bani aadamka kolley waxa haga waa maskaxdiisa maskaxdu markay shaqaynaysana dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayay samaysaa markay dhaqdhaqaaqyadaa samaysana matalan wejigaaga oo kale tusaale ahaanba haddii aan wax yar ka soo qaadan markuu qofku cadhaysan iyo markuu faraxsan yahay waad kala garanaysaa aad iyo aad markuu wejigiisa dhool la sheegaya.
cadaynayo markuu afka buuraya waad dareemaysaa dhaqdhaqaaqa jirkiisa markuu qofku matalan si xaragale u socdayo markuu daalan yahay uu maad aragtay waxoogaa u daalaa dhacayana waad kala dareemaysaa markayaan hadalka ugu daalanina kuwa cilmigalayaan arrimahaasi u daynayna kulle aniyo adigu wariyaalun baanu nahay Hay.
waxa weeye robotkan waxaa magaciisa la yidhaah anbot joogiisu waa hal mitir iyo sagaal iyo afartan sentimitir miisaankiisu waa sideed iyo toddobaatan kilogram markaan inta akhriyay ayaan anigu isdareema waxaan idhi cumar imise miis- imise- imise kilo baa tahay markaasaan ogaaday in robotkaas iga miisaan weyn yahay.
Hay, hay.
marka robotka uu howlgalayo waxa uu soconayaa saacadiiba sideed iyo toban kilomitr dhaqdhaqaaqa marka uu samaynayo marka uu ordayo marka oo uu bini aadamkiiba ka dheereeyaa wuu ka dheereeyaa sideed iyo toban kilomitr ayuu saacadii ayuu markaa isagu soconayaa laakiin bani aadamka waxa uu orday sideed iyo toban kilomitr saacadaas iyo in ka badan ayuu ordi karaa hase haatee isagu waa tallaabadiisa socodkiisa aad ayuu u degdegayaa weye waaw hay marka robotka waxaa loo dirayaa inta badan oo uu ka howlgalayaa waa goobaha ay rabshaduhu ka dhacaan goobaha ay qalalaasyadu ay ka dhacaan siiba waxaa loogu talagalay inuu ka hortago falalka argagixisada isla markaana marka ay hawl argagixisay meel ka dhacday inuu isagu tago halkii dadka loo diri lahaa amba boolista ama saraakiisha ammaanka ay ka howlgeli lahayn amba ay ku dhiman lahayn amba ay ku dhibaatoon lahayn isaga ayaa loo diraya isla markiiba waxa uu qabanaya hawlo kala duwan ta ugu horreysa waxaa weeye meeshii marka uu tago waxa uu dirayaa fariin maqal iyo muuqaalba ah waxa uu la talinaya dadki waxa uu koranayaa fadhiiso kac halkan ka bax haddii kale waxa uu koranayaa saasa yeelin sidan yeel waa garta mid ii sheeg eh, cumarow Mhm.
waxaad ii sheegtaa robotkan hadda dalka shiinaha sameeyey isagaana samaystay waa garta Een, sida cadna ammaankii buu kaalin ka qaadanaya mar hadduuba qofka maskaxdiisii akrin karo khataro badan oo bini aadanka soo food saari lahaa buu ka hortagaya sida cad marka ma dalka shiinaha unbuu ku koban yaho ma robot sheinaysaba oo dadkii shiinaha ka mid a mise adduunyada kalena waa loo soofin karaa waa loo iibgeyn karaa taasi waxay ku xidhan tahay mustaqbalka iyo go-aanka la gaaro waayo waddan kastiba marka uu horumar gaaro mudnaanta marka hore waxa uu siiyaa waddankiisa iyo shacabkiisa iyo maadarta xadkiisa waa dhab tallaabada labaad ay markaa ku dhaqaaqayaanna waxay noqonaysaa in ay daraasad ku sameeyaan suuqa caalamka inuu u baahan yahay oo uu ka iibsan karayo oo uu dhaqaalo soo gelinayo marka tallaabada ugu horreysa waxaa weeye in uu ka howlgalo dalka shiinaha oo shacabkii imagu way aqbaleen oo waxay leeyihiin waa sarkaal ka mid ah sarkaalada saraakiisha ammaanka ama haddaan si kale sheekada u dhigo waa boolis ka mid ah booliska dalka shiinaha Eh, hadalay dhammaantii caasha sheekadani waxa ay ku salaysan tahay falalka argagixisada ah marka waxaan isweydiiyey halkii marka hore maadarata uu dategi lahaa wuu ku xiloobi lahaa waxaa tagaya robotkan kadib kooxdii argagixisada iyagu fulful isleh ayuu qabanaya unbaa lale ninkaas saasuu damacsan yahay teeda kale uu hubaysan yaho markuu maskaxdaada akhriyay hadduu ku arko fal argagixiso adigoo wada amuu yidhahdo ninkan waa argagixisadii tallaab uu ka qaadaya waa gartay marka waxaa lay argagixisadii godka ayay biyo ugu soo galeen waa gartay Een, cumaro markaa dhinac kale markaad ka fiiriso ileen sa waxaani waa waa sanco aadane oo waa wax uu bini aadana sanceeyey marka wuxuu aadana sameynay cillad lagama waayo ma dhamaystirna marka cilladihiisa maxaa ka mid ah hadda dhinaciisii wanaagsanaa baad noo sheegtay iyo waxa uu qaban karo iyo siduu argagixisada uga hortagi karo iyo waxyaabo fara badan laakiin dhinaciisa kale markaad fiiriso xaggee farta lagu godaya caashay su-aashaasada i weydiisay waa su-aasha keliya ee dadka shiinuhu isweydiiyeen hase ahaatee ay boqolkiiba konton yidhaheen bal waanu eegi doonaa su-aashu waxa weeye maadaama aanu ahayn qof bani aadamah oo buuxo oo dhammaystiran uu yahay aalad la sameeye oo uu dad gacantiisa ku sameeyey miyaanu khalad samayn karaynin waxaa laga yaabaa dadka qaar marka ay sancadani ogaadaan in ay dhinacii uu isagu ka howlgelaya maana dhinaca kale iyagoo u fikiraya ay marin habaabiyaan in la qiyaameeyo haahey oo uu markaas isaga qudhiisu khalad sameeyo uu yidhaha ani saas lema barin oo uba dil u geysto qofkii uu badbaadin lahaaba dil u geysto
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa qayb kale oo xiise leh oo ka mid ah waraysi aan toddobaadkii hore la yeeshay abwaan maxamed axmed cali oo loo yaqaano cali go' Tahay
bashar kulamidaanahay abdini aadam baad tahay bashar kulamidaanahay naftu baahan baani barbarkaagayladaago waxaad mar kale iigu noqotaa waxaad mar kale iigu noqotaa waxaad ii sheegtay in gabadhaad u qaaday heesta bushaaradii naftayda heestaad gabadhaad u qaaday inay iyada ku dhoofsatay markaad dhooftayna aad gabar kale ka guursatay haddana waxaad sheegtay in dhowr iyo toban kula dhalatay inay maraykan keentay bal labadaa sheeka isu kaya qabatii inantii markii aan anigu halkan freeland mi aan iska reeraystay inantii maraykan bay tagtayna way reeraysatay halkan baan reerkii u dacwooday oo dhibaato fara badan baan maray haye adigu si kastaba ha u dhacdee qaar baa igu kacay oo reerka waa laga kansalay oo adigu si kale shee- sheekadii way iga bariiqatay inantii waxay maqashay in reerkii laga kansalay reerka cumarad baan u ahaa anaa u weyn anaa usoo dhoofay oo finland baa ii diiday inay ii keenaan teenage baan isku dhiibay haye dee marka waxay tiri maxamed oo haddaad xumaysay anaa ku hagaajinaya weligay tan oo kale nama waxa weeyaan waxa aad u qiimo badan waxa aad u qiimo badan walaal waa gartay marka walaal heestu macnaha weyn bay igu fadhidaa ee, in lagu ciyaaro iyo in si kale loo bedelo iyo in la yidhaahdo nin baa saa ula jeeday oo nin bay ku dhacday oo nin bay qabsatay macnaheed heestu way iga weyn tahay waa marka hore waa heestii igu horreysay aan alifo waa marka labaad ee, dee tayada iyo waxa ay tartay de waa waxaan kaaga sheekeeyey wey haye iyadu heesta ma dhegaysatay oo maxay u dhegeysan weyday bishaaraba la yidhaahdaaye waaba isu taqaanaabe haye inantii kalena dhoylaa la yidhaahdaa gabadhaan u heesaba magacaan ugu heesabaa qabta heesta dhoyle maad iga duubi caawa adoo mahadsan
waa gartay marka ma magaceeda rasmigaaba
maya heesta magaceeda weeye magacii baa raacay dhoylaa loo yaqaana waa gartay bal ku dhufo iyadana haddii aadan dhiman oo adduunyada ka dheeran maxaa dhaygan iyo yaab iyo maalma kuu dhiman inantaadan dhiiftiyo dhalaacada iyo ceebtiyo qofku wuxuu ka dhowrsado boosta soo dhigaysay wanaaggii dhammaaday dhaxalkiisii aan helay igu dhiirinaysay maantaa dheere labada erayadii dhimbiishiyo dhamacigaga kululeyd ii dhibtay dacartii inta wela dhaantay igu dhiiranayda ku dhawaaqa hadalkii dhexda qabashadaadii kelmadaadii dheereed weli way dhiriftaa markaan dhaabadaadiyo aan dhuxay hadafkii soonigii ku dhehdo dhaqsa kaa caloogay haddaad aragtay dhoohani aan garan wixii dhacay haddaad aragtay dhabataayaan dhulu kaa goyn dhabdarrada u qaayiba haddaad aragtay dhaandhaan ay dumarku dhaamaan dhankiia u jeejiyaan dhaabadiisu ay tahay dhoyla anugumaanihi dhib ka midaan jeclaan oo dhib ku doorsadanahay dhabtu hadday timaadana midaan dhowrsan baanahay mid dhacsada xaqiisa oo dhexda lagaga jabo oo lagu dhacan baanahay dhamac iyo kulayn aan lagu dhiiran baanahay na anigoo dhalaciyo dhegxumada iyo ceebtiiyo kuu dida dheeliga anigoo dhitada iyo dhiiggiyo halbowlaha dhuuxayga kuu shuba dhankii aan u jeed dhankii aan u jeestama anoo adiga lay dhigo xaqiiqdii dhabkuu jecel sumcadaan dhurmayniyo kugu dheeha sharafo murti aan dhammaaniyo taariikha kuu dhiga anigoo wax kuu dhimin sawdigii dhibaatada maalin ii dhammaystiray dhabta waxaan ku geliyo iyo dhicin idhahdaba sidii aad dhilaantahay wixii aan ku dhowraba waa adigii isdhaafshaye waa maxay dhambaalkiyo dhadhabka iyo qiradu sowtan dhabaqday xaajadu jacaylkii ii dhaaday ee ii diiday dhuuniga dhumashada kalgacalkaan dhabarkiisa qaran jiray wixii dhaxan habeennimo uu dhacayo fooruhu hadba dhagax dushiisa oo dhirta aan la saaraa jacaylkaan dhisaaya hambalyada ku dhayi jiray daaya aan ku korin jiray garashada ku dhaqi jiray dhib waxaan la soo maray waa adigii dharaar qura sawdigii dharaar qura dhidibada wasiib waana iga dhaqaaqo igu dhaafay oo male dhadoy sawdigii roob noqon waayo dharabkii dhadoy sawdigii roob noqon waayo dharabkii caasho may la socotaa si wanaagsan si wanaagsan deeday sawdigii roob noqon waayo dharabkii waa maxay dhaliishiyo dharabkiiyo ilmada tani dhabtii maadan kala garan weli dhowrsiiyo ceeb waxse dhaabad maansadan dhaxal kaaga dhigayaa dheefteedii aragtaya hadday dhibkaygana dhantaya macaankay baldhadhabi qadhaadhkay Wow.
dhantaya macaankay baldhadhabi qadhaadhkay marka kadib heese kale ma samaysay
heese kale waan sameeyey haye
Eh, waxaan ku tirinayaa heesaan u dhiibay saare axmed Eh, weli maan maqal oo may soo saarin ingiriiskaan ku kulanay london baan ku kulanay saare axmed jaamac fanaanada weyne qaaliga ah Eh, heesta wax la yidhahdaa laantii cagarayd haye
dee malaa waxaad maqasheen gabadh iyo waxbaa la jeclaadaa une geelana waa la jeclaadaa bal ninkayga caligoxe laan iska jeclaaday laan laan geed baa jec ya fanaaniin badan baanu ahayn oo waxaanu ahayn aniga iyo nin la yidhaahdo cabdi nuur cali xamari cali xamari baa la yidhahdaa oo waa aabihiisa abuwan ahaa baad garanaysaa fanaan ahaa haye waa beri ku jiray ah isaguna waa beri buu ku jiray oo wuxuu ahaa darbugeys iminkana fanaaninta abudabi buu ku jiray waa aniga waa cabdinuur waa waxa weeyaan waanu badnayn gabadhan kaltuma sheekh ibraahim ee xaaskiisa ahayd oo dimashaday ahayd waa dhakame waa sheekh abuukar oo isna ma garanaysaa ay daaniska u haystay soomaaliya oo isna dubai jooga saaxiibadaa ka dhawaa jooga aad baan u salaamaya haddii dhegeysanayaan waxaan u soconay xadiiqad la yihahdo heli alcayn bay ku taallaa sharqal awsad waa xadiiqada ugu weyn ee loo soo dabaashaa tago haye
marka yani adduunka dhirta ka baxda oo dhan baa meesha lagu beeray waa gartay marka walaalo laan by laan geed aanan garanayn magaciisa oo dalkeena aanan ka bixin baa meesha ku yaalay haye geedka waxaa ka baxday laan aad u qurux badan oo saa u leegleeganaysa oo falaawerka wadnihii oo kale leh kan oo kale leh kan oo kale leh ayaa ka baxday ma og tahay waa gartay
marka laantii bay kaga dhigtay geedka jiridiisuna way siman tahay haye jiridiisu aad bay u siman tahay oo looma bixi karo haddaan isran lahaa ballaanta kor oo niyow ka soo goosto edankeedu leeyahay hala hala hala bal hala caleenoo falaawara ha ka soo gooso lama raaci karo Caasho geedkii kama- caasho kama soo goosan karo waa gartay kale waxay kaga tuxsatay fanaanintii markay arkeen inaan meel looga dhaqaaqayn laantan bay iska dhaqaaqeen kale waxay kaga tuxsatay inaan laanta wuxuu si yidhaahdo waa heestii ugu horreysay golakafuula golakafuulka waa taqaanaa on the diamond spot waa dadka aad taagan tahay waa heesaha markaa Waxaa- la alifo kugu soo dhaca waa waxaa kugu soo dhaca haye waxaan rinio laantan wax dhe laantii waxaan ku wiri laan yahay cagaartee laasimatay ubaxee leegleeganaysee leedho ay lulaysaay laan yahay cagaartee laasimatay ubaxee leegleeganaysee leedho ay lulaysay lalab iyo kalgacal iyo lahashaad igu beertoo laagaad ku taalbaan liganahay salkiiso laal saan isu lahaa lowyada ay dirmo lur baa kaa sokayso kuma soo lugayn karo yacni kuma bixi karo laal saan isu lahaa ha lowyadaadi diirto lur baa kaa sokoyso kuma soo lugayn karo lubbigayga goortaan eegay waxaa ku laabudan leelaal kastaan qabo bisna kuma la-aan karo lubbigayga goortaan arkay waxaa ku laabudan leelaal kastaan qabo bisna kuma la-aan karo laasim waan cale kaasii goostaaba taaganahay anigu ya
wow
leelaal kastaan qabo caasheebaan bisna kuma la-aan karo leexayso keligaa laameedhi ballaha weligaaba liicliici hadba dac isu laalaab laad laadi quruxdo laacoy laaqaab laacoy laab qaad laqantooyadaadiyo ana lahaanshayaan dayn laqantooyadaadiyo ana lahaanshayaan dayn leexayso keligaa laameedhi ballaha weligaaba liicliici hadba dac isu laalaab laad laadi quruxdo laacoy laab qaad laqantooyadaadiyo ana lahaanshayaan dayn taas waa beejka koowaad weeye
wow heestan ma la qaaday weli talow beejka labaad wuxuu oranaya walaalo laan yahay cudoonaya liishaan ku haystaa laxaw igu abuurtee laq- laxaw igu abuurtee laqwadaadu badana liibaan adduunyada haddaan libin ka mudan jiray laylidaya nafteedii inaad liiday ma ogtahay laafiyahan kasa laafiyahan ka socon jiray inaad lumisay ma ogtahay haddaan midigta luli jiray inaan laabtay ma ogtahay liibaan adduunyada haddaan libin ka mudan jiray laylidaya nafteedii inaad liiday ma ogtahay laafiyahan ka socon jiray inaad lumisay ma ogtahay haddaan midigta luli jiray inaad laabto ma ogtahay inaan laamadoodo ladi waaye ma ogtahay haddaan laakimoon jiray inaan luudo ma ogtahay laakimada kibirkaa la yidhahdaa haddaan laakimoon jiray inaan luudo ma ogtahay horisku wuxuu odhanayaa leexayso keligaa laameedhi baallaha weligaaba leecleec hadba docisu laalaab laadlaadi quruxdo laacoy laab qaad laqantooyadaadiyo anaa lahanshayaandeen alla fiicnaan lahayd inay laantaasi kuu jawaabi karto La- ama iisoo jabi karta ama iisoo jabi lahayd anigu lebi abaal baa waxaan ugu qabi lahaa inay kuu soo dhacdo uun kuu soo ood hore usii qaadato Alonso Zigato.
wow Alonso Zigato.
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana intaas ayaan kusoo koobayaa intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo oday waxaa la